wasiirka wasaaradda horumarinta maaliyadda somalilan ayaa magaalada hargeysa kusoo xiray kulan looga hadlayay horumarinta maaliyadda maamulkaasi shanta sano ee soo socota kulanka waxaa ka qayb galay agaasimayaasha waaxaha wasaaraddaasi mas-uuliyiin ka mid ah maamulka magaalada hargeysa xubno ka socday bangiyada iyo mas-uuliyiin kale wasiirka wasaaradda horumarinta maaliyadda somalilan cabdulaahi xasan aadan ayaa ka warbixiyey muhiimadda kulankan ee ku saabsanaa inaynu dib eegis ku samayno qorshihii xeeladaysnaa ama istraatiiji balaankii maadaama oo ay xukuumadda cusube dhalatay islamarkaana uu isbedelay magacii wasaaradda oo wax ka bedelaya howlqabadkii ama factioniskii wasaaraddu ay qabanaysay maadaama oo la geli doono indhibitrigii maadaama oo xisbiga wadani ballanqaad uu qorshihiisa ay ku jirtay waxyaaba fara badan oo aan ku jirin istraatiiji balaankii hore waxaa maamulka sare ee wasaaradda maaliyadda iyo horta dhaqaalo go'aansaday in dib u eegis lagu sameeyo islamarkaana qorshahaasi uu hirgalo laga bilaabo bishan aynu ku jiray julaay waxaan aad iyo aad u bogaadinayaa agaasimayaasha waaxyaha wasaaradda maaliyadda horta dhaqaalaha iyo ku-xigoynadooda oo ah dad isku tiirsan is-ogol wada shaqeeya oo dhinacooda soo wada jeeda shaqada ay qaranka u hayaan ee wasaaradda maaliyadda iyo horumarta dhaqaaluhu ay qaabilsan tahay aad iyo aad baan u bogaadinayaa waanan ku hambalyanaya kulankan ayaa door ka qaadanaya horumarinta maaliyadda maamulkaasi shanta sano ee soo socota iyad oo la kaashanayo agaasimayaasha waaxaha wasaaraddaasi